بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عشر كان وحوعا وكب اللابان إياه حديث كالصدن إيا اللحات oo kitaabka la yidhaha mukhtasaru ibnu abi timra lilimaam albukhaari waana dersigeennii kow iyo tobnaad oo aanu qaadanno ayuu noqonayaa kitaabkaasi dersigeennii waxa weeye kow iyo tobnaad weeyi xadiiskii inoogu dambeeye waxaan ku soo qaadannay oo warinaya anas binu maalik salaadda qofka halmaama nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha tukado marka uu xasuusto mana le kafaara gud kala iyo si kale oo loo waxa weeye oo qofka laga doonayo ma jirto oo kafaara gud uga noqonayo dembigiisi ka asuraysa inuu qadeeyo ma ahane salaaddii wax kaleoo ka ridayaan rabaa ma jirto oon qadaha ahayn qadaynteeda iyo halmaankeedana ka laasimi maayo ou halmaamay wax kale inuu bixiyo ama sadaqo kale ou bixiyo ama salaado badan la yidhaah tuko salaaddii ayadii oon baa laga rabaa inuu qadeeyo wacan cabdiraxmaan ibnu abi sacsacata waxaa laga wariyey alansaariyi huma almaasiniyi reer maasini ka sii ahaa can abiihi aabbihiis wuxuu ka wariyey annahu aabbahaasi akhbara aabbuhu wou khabray hu wiilkan oo la yidhaah abd wuxuu u qabray cabduraxmaan ayuu u qabra weeyaan wuxuu u sheegay ana abaa saciid alkhudri saxaabiga la yidhaahdo baa qaala yidhi lahu wuxuu u yidhi cabduraxmaan wuxuu u yidhi waxa weeye abisacsoco innii anugu araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu inaad jeceshahay alqanama ariga iyo walbaadiyata baadiyaha inaad jeceshahay baan arkayaa fa idaa kunta haddii aad ahaato fii qanamika arigaaga haddii aad ahaato dhexdiisa ow baadiyatika ama baadiyahaaga dhexdeeda aad ahaato oo fa adanta aad addinto bisalaati salaadda farfac kor u qaad buu yidhi sawtaka dhawaqaaga binnidaa'i aadaanka kor ugu qaad dhawaqaaga aadaanka kor ugu qaad fa innahu sha'niya laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmu'adini mu'adinka sawdkiisa taagmashadiisa ama yoolowgiisa jinnun jinni ma maqlo walaa insun bini aadamna ma maqlo walaa shay-un shayna ma maqlo ilaa shay kastoo maqlaahi shahida saamicaas maqlaa wuu mara kacayaa lahu mu'adinkiibuu u mara kacayaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinkeeda qaala abuu saciid alkhudri baa wuxuu yidhi samictuhu xadiidkan waan maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabi moxamed baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey saxaabigan la yidhaha cabdiraxmaan ibnu abi sacsaca wa can cabdiraxmaan waxaa laga wariyey ibnu abi sacsacata ahaa al ansaari ansaarta loo nisbeeyey huma almaasiniyi reer maasini ka sii ahaa can abiihi aabbihiis wuxuu ka wariyey cabduraxmaan aabbihii oo abi sacsaca ah wuxuu ka wariyey cabduraxmaan waa waa cabdullaahi baa la yidhaahdaa cabdullaahi baa aabbaha loo yaqaanaa wuxuu ka wariyey aabbihiis oo abisacsaca ah annahu aabbahaasi akhbara inuu u qabray oo u sheegay hu wiilka oo waxa weeye cabduraxmaan ah boo wuxuu aabbuhu u sheegay aabbihiibaa akhbara wou qabray aabbuhu ibnahu cabdiraxmaan buu u qabray wuxuu ku yidhi anna abaa saciid alkhudri saxaabiga la yidhaahdo baa qaala yidhi lahu abi sacsaca wuxuu u yidhi abu saciid baa wuxuu u yidhi cabdullaahi oo ah macnaha la yidhaahdo waxa weeye abisacsaco ba wuxuu ku yidhi abu saciid innii anugu araaka waxaan ku arkayaa tuxibbu alqanama ariga inaad jeceshahay oo xoolo dhaqatada aad jeceshahay waalbaadiyata baadiyaha degaankiisana inaad jeceshaha baan kuu jeedaa anugu waa nin baadiye jecel baa ta inaad meelaha saxraawaadka oo oon waxba camiraad iyo guryo tacmiir lahayn inaa iska degto adoo arigaaga rabo inaad daaqsato inaad ahaato baadiyaha iyo waxa weeye arigaaga iyo xoolahaaga ood xoolo dhaqato noqoto inaad sidaa jeceshahay baan ku arkaa ayuu yidhi fa idaa kunta haddii aad ahaato fii baadiyatika fii qanamika baan rabaa arigaaga dhexdiisa ow fii baadiyatika ama haddii aad baadiyahaagii dhex joogto ood meelaha baadiyahaaga iyo arigaaga iyo iska dhex joogto oo fa aadanta aad aadinto bisalaati salaaddii waxa weeye ummaddii aad salaaddii ogeysiinayso salaadda daraaddeed aada u aadimayso maxaa yeelay aadaanku salaaddaa iska leh farfac kor u qaad sawtaka dhawaqaaga kor u qaad buu yidhi saxaabigu binnidaa'i aadaanka kor ugu qaadoo aadaanka aad ugu dhawa kor u dheeray maxaa yeelay aadaanka waa la dheereeyaa marakac baad helaysaa qiyaamada dhawaqaaga intii maqashoo dhan baa kuu marakacayso buu leeyahy waa u bashaareeyey fa innahu shaaniyi laa yasmacu ma uu maqlo madaa sawti lmu'adini mu'adinka sawtkiisa yoolowgeeda jinnun jinni ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shay-un shay kaloo ka mid ah makhluuqa ilaahayna ma maqlo ilaa shay kastoo maqlaaba shahida saamica maqlaa wuu marakacayaa lahu mu'adinkaw u marakacayaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinkeeda sawdka mu'adinka taagnaashadiisa ma maqla ayuu yidhi saxaabigu oo madiga waxaa looga jeedaa qaayata sawti almu'adin maxaa yeelay waxa weeye mu'adinku hadda markii uu awooddiisa sawdka gaarsiiyo markaas waa loo marakacayaa shahiidka qofka midka fogna waa u marakaca midka u dhowo dhawaqiisa dhow maqlaana waa u marakacaya sawdkaaga marka ma maqlo dheeraantiisa ma maqlo ilaa shay kastoo insi ama ama jinni ama makhluuqa ka mid a walaa shay-un waxaa soo gelaya xitaa xayawaankii jamaadaadkii oo dhan wax kastoo ka mid a makhluuqa ilaahay geedihii oo kaleeto dhulkii oo kale wixii qoynaay wixii qallalan dhagxaantii dhoobadii jinnigii insigii xoolihii kulligood makhluuq oo dhan shay kastoo maqla wuxuu yidhi wuu kuu marakacayaa qiyaamada inaad waxa weeye ilaahay magaciisa kor u qaadaysay ood ilaahay qiraysay xayawaanaadkii iyo makhluuqii baa u marakacaya mu'adinka bal fiiri bishaaradan abu saciid alkhudri baa marka wuxuu yidhi xadiidku ma ahan mo mawquuf ma ahanoo waxa weeye nabi moxamed baan ka maqlay anugu calayhi salaatu wasalaam marfuuc baa la yidhaahdaa samictuhu waan maqlay xadiidkan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabi moxamed baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi nabigu ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam hadda xadiidkan waxaa ku sugan aadaanka fadliga ou leeyahay aadaanku aad buu u fadli badan yahay marka aadaanka oo mu'adinka aad maqashaan buu nabigu yidhi xadiis kale calayhi salaatu wasalaam idaa samictum almu'adina faquuluu mithla maa yaquulu lmu'adin mu'adinku hadalkou dhahayo ka daba dhaha markau dhahoba ka daba dhaha laakiin markii uu yidhaahdo xaya cala asalaat xaya cala asalaat markuu yidhaahdo dhinacaan midigtaada saad bilaal u fiiri jiraa l markuu aadimayo xaya cala alfalaax markuu leeyahay labada marna dhinaca bidixdaaba saan loo fiiriyaa laakiin macnuhu ma aha inaad xaya cala salaada hore markaad odhanayso labada dhinacba dad fiirinbaad dad fiirinaya baad arkaysaa ma aha sidaa sunnadu waa inaad xaya cala salaad labada mar oo lagu dhawaaqo dhinaca midig baa saan loo fiirshaa xoogaa yar sida bilaalkii mu'adinka nabigu uu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam xaya cala alfalaax labada marood odhanaysana dhinaca bidixdaada ah baa xoogaa yar waxa saan loo fiiriyaa waa sunno laga rabo mu'aadiniinta weeyi marka aadaanka markaad maqasho ruuxa addimaya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayo ka daba dhaha hadalkou dhahaya baa laga daba dhahaya nabigu saasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hadalkou dhahayo ka daba dhaha ciladdana wuxuu ka dhigay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay buu yidhi ka daba dhaha wuxuu dhahaya buu yidhi marka waxay culummadu ka soo reebeen ama axaadiista kale ka soo reebtay markuu yidhaahdo xaya cala asalaad iyo xaya cala alfalaax markuu yidhaahdo labadaas mar laga daba odhan maayo waxaad ku beddelaysaa odhehe adugu ruuxa maqlaa uu odhanayaa laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwa ayuu ku beddelaya ee xaya cala salaad ka daba dhihi mayse salaada subax oo kale markuu yidhaahdo assalaatu khayrun min annawm markaad maqasho mu'adinka odhanaya adigu waxaad dhehaysaa waxaad odhanaysaa sadaqta wa bararta ayaad odhanaysaa weeyaan markaad sidoo kale aqimka marka uu yidhaha mu'adinku qad qaamat isala qad qaamat asalaat markuu yidhaahdo adugu waxaad odhanaysaa aqaamaha allaahu wa adaamaha maa daamat asamaawaatu waalardu markii ou dhammeeyo sidaas oo kale waxa weeye aadaankii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wasiilo ilaahay ii su'aala allaahuma rabba haadihi dacwati ataama waasalaati alqaa'ima aati sayidina muxammadan alwasiila waalfadiila aladii wacadtahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay loo tuugayaa oo wasiilo loo su'aalayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ducadaasuu akhrinayaa wuxuu leeyahaa la yidhi sidaa hadda ay warinayaan imaamulbukhaari iyo xadiiska warina siduu qorayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu maqlo aadaanka oo aadaanka uu dhegaysto wuxuu akhrinayaa ducadan uu odhanayaa allaahuma rabba haadihi dacwati ataama waasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata waalfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadtahu ducadaasuu odhanaya ou akhrinayaa qofkii ducada akhriya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xallad lahu shafaacatii shafaacadayda ayaa u waajibaysa ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam shafaacada rasuulka baa u waajibaysa qofkii akhriya oo la yimaada marka mu'aadaanka fadli aad u fara badan buu leeyahay xitaa waxaa kutubaha ku soo arooray qofka markii aadaanka uu maqlayo iska gala waxyaabo kale oo maalaayacni ah oo aadaanka aan ixtiraamin oon aadaankii dhegaysanin oon aadaanka ajiibin xataa khaatuma la-aan inuu ku dhintaa looga yaabaa baa la yidhi khatarteeday leedahay marka aadaanku waxa weeye waa shaygaas sunnada ahoo weliba sunno oo khaarijiya ah oo salaada ka hor lala yimaado oo kaligaa haddaad tahay lagaa rabo oo haddii waxa weeye aad tahay mufrad haddii xita aad tahay kali aad tahay waa la imaanaysaa maxaa yile saxaabigan adoo baadiyihiis isagoo jooga buu odhanayaa saxaa abu saciid wuxuu ku odhanayaa adoo baadiyahaaga jooga salaada adin buu leeyahay oo kaligaa xitaa ah marka aadaankii wuu la imaanayaa qof kasta ahi xitaa salaadii qadada ahayd waa loola imaanayaa oo aadaan baa waxa weeye loo samaynayaa salaadii safarkoo jamac ahayd aadaan iyo aqin bay salaad kastaahu leedahay waa sunna marka aadaanku fadligiisuna aad u fara badan yahayo ruuxa mu'adinkaa oo muxtasibka ah oon kiro iyo mushaar ku qaadanin ee ilaahay dartii waxa weeye u addima waxaad arkaysaa hadda caalamka meelo badan in la leeyahay qofku waa ku shaqaystaa aadaankaasu kiro ku qaata marka fadliga badan qofka helayaah waa qofka kirada aan ku qaadanin makhluuqii oo dhan baa u marakacaya xadiis kale waxaa ku soo arooray nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'adinka waxaa u marakaca kullu radbin wayaabisin geedaha iyo dhagax sidoo kale waxaa soo arooray inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma maqla sawdkiisa geedaha dhoobada dhagxaanta jinniga insiga ilaa kulli waa u marakacayaan xadiiska waxaa ku sugan baa la yidhi ana alxayawaana waljamaadaat yafraxu awaljamaada yafraxu bisaalixiin xayawaanka iyo jamaadaadku iyo kulli waxay ku farxaan qofka mu'minka ah dadka saalixiintay ku farxaan maxaa yeele way kuu marakacayaan way kugu farxayaan way kuu begaanbegayaan waxaa soo aroortay ilaahay inuu yidhi subxaanahu wa tacaala famaa bakad calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundiriin buu yidhi waxa weeye samadii iyo waxa weeye dhulkii uma oyn buu yidhi dhulkii iyo samadii uma oynin mana ahaanin xitaa kuwa fiiriya buu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala ma aysan xitaa fiirinin ayuu ilaahay yidhaahday mundariin mundariin sidaas weeye famaa bakad calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundariina ilaahay sidaas buu yidhi subxaanahu wa tacaala waa fircoon iyo intii la socotay dhulka iyo cirku samaawaadka iyo dhulku uma oyn baa la yidhi meesha marka waxaa laga ogaaday oo weliba soo aroortay ruuxa mu'minka ah meesha uu ku cibaadaysto iyo meesha samada camalkiisa uu samaawaadka albaabka uu ka geli jiray afartan maalmood bay u oynayaan baa la yidhi markuu geeriyoodo ka bacdi laakiin fircoon iyo wixii la socday oo hadda iyagu khayrka aan lahayn dhulkiina kama nixin samaawaadkiina kama nixin mana waxa wey u murugoon baa looga jeedaa marka mu'minka way jecel yihiin waana u murugoonayaan hadda mu'miniintiina waa u murugoonayaan waa u welwalayaan raxmad ilaahay qalbiga u geliyey haddii qofka weliba qofka ou jeclaay iyo waxa weeye ahalkiisii iyo mucallimkiisii iyo haddii ou inta geeriyoodo isaga oon jaahiligii dhaqankay samay jirin samaynayn welwel iyo murug iyo waxa weeye qalbigiisa ay ku dhacdo oo qalbi jacayl oo markaa indhihiisa ilin ka soo daadato ooyinta mamnuuca oo shareecadu diidataa ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam wiil awowa oo u ahaay ayuu u yimid oo naftu ka baxaydo indhihiisii ilin baa ka timid asxaabtii markaas bay dhaheen rasuulka ilaahayow in maydka in qofka loo ooyo sow nooma aadan diidin markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam midaani waa raxmad innamaa hiya raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadihi buu yidhi tani waa raxmad ilaahay addoommadiisa quluubtooda uu ku beeray buu yidhi ma ahan ooyintii aan idinka reebayey ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi dhulku ma cuno ciiddu ma cunto nabi jismigii ruuxa caalimkaa oo caamilkaa jismigiisana ciiddu ma cunto ruuxa shahiidka ah oo lagu dila dagaalkana ciiddu ma cunto ruuxa qaari'ul qur'aanka ah oo qur-aanka ilaahay ku dhaqmana ciiddu ma cunto ruuxa salaada addima oo aadaankiisa ajir ka raasda xitaa ciiddu ma cunaysa weeyaan sidaas oo kale ruuxaas runta badan oo sidiiqaana isagana ma cunto waxa weeye ruuxa ilaahay dartii dadka u jeclmanaha waxa weye ilaahay jeclaaday oo ilaahay jacayl maxabadiisu ku dhacday oo ilaahay addoon uu doortay ana ciiddu ma cunto ruuxa u dhinta daacuunka waxa weeye ruuxa daacuunka u dhintay ruuxa daacuunka u dhintay weeye isagana ma ay cuntaa la yidhi ruuxa oo ribaadka ah wa kadalik kadalika man qadaa muxiban liajli liajli lwaaxid lmalak melik dad badanoo sidaasoo waxaa lasoo reebay oysan ciiddu cunin ruuxa daacuunka u dhigta iyo ruuxa ribaadka jihaadka waxa weeye ku xidhan iyo dadkaasoo kale waxaa la yidhi xataa markay dhintaan waxa weeye waa las dadka laga soo reeb dadka lasoo reebon ciiddu xataa jismigooda cunin bay ku jiraan waxaa soo arooray baa la yidhi oo uu sheegay abu muxamed sheekh la yidhaahdo abu muxamed fii shifaa'i suduur kitaabka la yidhaha wuxuu ku sheegay ruuxii yidhaa markii mu'aadinku ou aadaanka dham marku mu'aadinku yidhaahdo aadaanka markau macnaha faaruqo oo dhammeeyo qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah kullu shayin haalikun ilaa wajah qofkii yidhaahda allaahuma anta aladii mananta calaya bihaadihi ashahaada wma shahidtuhaa ilaa laka walaa yaqbaluhaa minii kayruk fajcal lii qurbata min cindika waxijaaban min naarik waqfir lii waliwaalidaya walikulli mu'minin wamu'minatin biraxmatika inaka calaa kulli shayin qadiir qofkii yidhaahda ducadaas adkhalahu allahu ljana bikayri xisaab saasaa soo aroortaa la yidhi bikayri xisaabin ayuu ilaahay jannada geliyaa biayri xisaabin baa la geliyaa waxaa kaloo soo aroortay qofkii marku maqlo mu'aadinku isagoo dhahaya ashhadu an laa ilaa ashhadu anna wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah marku maqlo qofkii yidhaha marxaban bixabiibi wa qurati cayni muxamed ibni cabdillaah oo markaa labadiisa suul sidaa u dhunkoodana waa la sheegay oo labadiisa indhood markaa saa u saara waxa weeye ma indhabeelo daafna indhaha ugama dhaco aqwaal sidaasahoo waxaa jirta kutubuhu ay soo guuriyaanoo waxa weeye fadaa'il iska ah oo soo aroortay baa jirta sidaas oo kale waxay kutubuhu qorayaan wa mimaa juriba lixarqi aljinni qofka suuxdimaha iyo jinka iyo ku dhaco waxyaabaha lagu gubo oo jinniga looga saaro waxaa ka mida baa la yidhi an yu'aadana fii fii uduni almasruuc sabcan qofka suuxay oo la legday oo jinnigu ka dhex hadlaayo toddoba mar ayaa dhegta looga addimaa dhegaha looga addimaa magaca ilaahay baa looga akriyaa waa lagu aadaamaa wa yuqra'u alfaatixata sabcan faatixadana waxaa lagu akrinayaa toddoba mar waalmucaawadatayn waxaa lagu akrinayaa suuradda la yidhaha suuratu alfalaq iyo suuratu suuratu waxa weeye falaq iyo suuratu naas baa lagu akriyaa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo ikhlaaska midiiba saddex mar wa aayat alkursi baa lagu akriyaa aayatulkursigana waa lagu akriyaa qofkas jinka la rabo in laga daaweeyo waxaa kaloo lagu akriyaa suuraddan la yidhaha magaceeda suuratu wasamaa'i wadaariq suuratu daariq suuradda la yidhaahdo na waa lagu akriyaa waa lagu akriyaa qofka waxa weeye suuxdimaha iyo waxaa qaba suuraddaasna waa lagu akriyaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha lagu akriyo oo qofkaa waxa weeye suuxdimaha qaba lagu daaweeyo waxaa kaloo ka mida baa la yidhi aakhiri suurati alxashri suuradda la yidhaha suuratu alxashri la yidhaahdo dhammaadkeeda dhammaadkeeda suuratulxashri dhammaadkeeda laga bilaabo low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun huwa allahu aladi laa ilaaha ilaa huwa caalimu alqaybi waashahaadati huwa alraxmaanu alraxiim huwa allahu aladi laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduusu asalaamu almu'minu almuhayminu alcaziizu ljabaaru almutakabiru subxaana allahi camaa yushrikuun huwa allahu ladi huwa allahu huwa allahu huwa allahu alkhaaliqu albaari'u almusawiru lahu alasmaa'u alxusnaa yusabixu lahu maa fi alsamaawaati waalardi wa huwa alcaziizu alxakiim waa aayadahaas ugu dambeeya suuradda baa lagu akriyaa low anzalnaa laga bilaabo aayadda waxa weeye laga bilaabo low anzalnaa aayadda labaatanaad ilaa dhammaadka suuradda waxaa kaloo lagu akriyaa qofka suuxdimaha qaba suuraddan la yidhaha suuratu saafaat aayadaha ugu dambeeya wasaafaat aayadaha ugu dambeeya laga bilaabo fa idaa nazala bisaaxatihim aayaddaa laga bilaabo ilaa dhammaadka suuradda na waa lagu akriyaa fa idaa na waa aayadda boqol toddobaatan iyo shanaad oo suuratu wasaafaat laga bilaabo ilaa dhammaadka suuradda baa lagu akriyaa fa idaa nazala bisaaxatihim fasaa'a sabaaxu almundariin watawalla canhum xataa xiinin wa absir fasawfa yubsiruun subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayadaha ugu dambeeya lagu akriyaa haddii waxaa la yidhi aayaddan aayad kursiga la yidhaahdo ta biyo lasoo qaato toddoba mar lagu dul akhriyo biyaha ee biyaha barakaysan oo qur-aanka ilaahay lagu dul akhriyey korka looga rusheeyana fa innahu yasiiqu biidni illaah idanka ilaahay baa kusoo miraabaya idanka ilaahay baa lagu daawoobaa qur-aanka ilaahayna waa daawo waa lagu akhriyaa qofkii waxa weeye wax laga dareemo jinniga iyo sixirka iyo balaayada oo dhan wax kasta oo sharahoo dhan iyo kala kahaano iyo wixii xum oo dhanna waxaa lagula dagaalamaa oo lagu cirib gooyaa ilaahay diintiisa adkaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la magan galaa ayagaa lagu cirib gooyaa marka aadaanka fadaa'ishaa faraha badan baa ku jirta abu saciid wuxuu yidhi xadiidkan nabigaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam xadiidka soddon iyo shan ee toddobaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nnidaa'i aadaanka fadliga iyo ajirka iyo barakada iyo khayrka ku jira aadaanka kale ah hadday ka warqabi lahaayeen waasafi alawali safka koobaad fadliga oo leeyahana ay ogaan lahaayeen aadaanka iyo safka koobaad fadliga iyo wanaagga ku jira ummaddu hadday ogaan lahaayeen huma lam yajiduu aysan helayn safkaas koobaad iyo aadaankaba ilaa an yastahimuu inay qora tuurtaan maahane calayhi calaa maa dukira inay qora tuur u sameeyaan maahane si kalena ay ku waayaan arrintaas lastahamow waa qora tuuran lahaayeen buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calayhima waa u qora tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri u dadaalidda fadliga ay leedahay iyo u kallahidda iyo u degdegidda iyo u oratanka oo aadaanka iyo safka koobaad dadaalka loo dadaalo loo degdego hadday ogaan lahaayeen fadliga ku jira lastabaqow waa u kala hormari lahaayeen ilayhi ilaa maa dukira waa u kala hormari lahaayeenoo waa u dhaqtami lahaayeen waa u ortami lahaayeen waa u dadaali lahaayeen baa looga jeedaa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaha fadliga iyo sawaabka iyo ajirka jamaacadiisa laga helo iyo wasubxi salaada subaxba la atowhumaa labadan salaadood bay iman lahaayeen walow xabwan walow kaana alityaanu xabwan xitaa haba noqdo imaadkoodu ha noqdo waxa weeye ee gurguuradba ha noqde eh haba haba noqdo waxa weeye gurguurad ama ribasho ribashaba ha ku yimaadeene say ku imaan karaan bay ku imaan lahaayeen wa can abi hurayra waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yaclamu annaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nnidaa aadaanka waxa ku jira oo min alkhayri waalbarakati waalthawaabi aljaziil wasafi alawali iyo safka koowaadba huma lam yajiduu aysan helayn fadligaa iyo wanaaggaa ilaa an yastahimuu inay qora tuurtaan maahane calayhi calaa maa dukira lastahamow way qora tuuran lahaayeen calayhimaa aadaankii iyo safkii koowaad bay u qora tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri dadaalidda waxa ku sugan iyo degdegidda oo loo degdego khayrka iyo safka koowaad iyo jamaacada waxa weeye ee aadaanka iyo safka koowaad degdegidda loo degdego fadliga ay leedahay hadday ogaan lahaayeen lastabaqow waa u kala hormari lahaayeen ilayhi ilaa maa dukira shaygii lasoo sheegay waa ku dadaali lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaha waxa ku jira oo fadli iyo ajir ah jamaacadiis iyo wa subxi salaada subax labadaas waqti jamaacada lagu tukado fadliga ku jira hadday ummaddu ka warqabi lahaayeen buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam la atowhumaa cishaha iyo subaxaba way imaan lahaayeen walow xabwan walow kaana alidyaanu xabwan wayuxdafuunahaa wayubquuna alkhabar bacda in walow kasiiran dashtahar midka alfiyo dhahaya weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadday ummaddu ogaan lahaayeen hadday ummaddu ka warqabi lahaayeen buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low yaclamu annaasu maa fi nnidaa maa fi nnidaa aadaanka waxa ku jira oo fadli iyo khayr iyo barako iyo sawaab ah waa aadaankii hadda aan ka soo sheekaynaynay oo ajirka badnaay oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu-aadinka ma maqlo jinni walaa insina ma maqlo shay ka mida makhluuqu ma maqlo ilaa shay kastoo maqlaa waa u marakacaya haddaan soo marnay marka ajirka ku sugan hadday ummaddu ogaan lahaayeen aadaanka iyo wa safi alawali safka koobaad safka koobaad oo salaada laga galo uma haddana ay ajirkaas meelay u soo maraan oo awaliyadaa ay weyl uma lam yajiduu aysan heli lahayn awaliyadaa oo macnaha waxa weeye loo sinaado qof kasta uu qof kale si uga hormar oo waayaba oo la yidhaha marka dambeeto aan u qora tuuranno ninkii nasiib ugu dhaco aadaanka iyo ninkii nasiib ugu dhaco safka koowaad baa gelaye hadday heerkaa arrintu la gaari laheed xitaa heerkaasi usoo mari lahaayeen uma lam yajiduu aysan heli lahayn ilaa an yastahimuu inay qora tuurtaan mahane calayhi calaa maa dukira lastahamuu way qora tuuran lahaayeen calayhimaa aadaankii waxa weeye safkii koobaad walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri degdegidda fadliga ku sugan oo waxa weeye salaadii loo soo degdego salaadii loo soo degdego tahjiirkan waxaa hadda looga hadlayaaho aadaankii ma aha waa salaadii oo dhan salaadii weye midaani walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri degdegidda waxa ku sugan tahjiirka waxaa la yidhaahdaa imaamu maalig oo kale wuxuu yidhi waa masjidkaoo la yimaado maalinka jumcadaa fii waqti alhaajira tabkiira soo arooray isagana waxaa looga jeedaa sida nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam jumcada qofkii janaabada ka mayrta oo saacadda koowaad yimaada wuxuu la mid yahay fa ka'annamaa qaraba badana neef geela asagoo ilaahay ugu taqarubay oo sadaqaystay qofkii saacadda labaad yimaadana waaba isagoo neef loo abbixiyo kale qofkii saacadda saddexaad yimaadana waaba isagoo neef waxa weeye wan ari ahoo geesa leh sadaqaystay waa isagoo wan waxa weeye baxiyey sadaqadii oo sadaqa ula baxay qofkii saacadda afaraad yimaadana waaba isagoo dajaaja waxa weeye digaag oo kale sadaqeeyey saacadda shanaad qofkii yimaadaba waaba isagoo waxa weeye bixiye baa la yidhi nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ukun oo kale haddii wakhtigaa la gaaro axaadiista qaarna saacadda shanaad waxay ka dhigaan cusfuur saacadda lixaadna ukun oo kale kabacdina imaamkii khadiibkiibaa imaanaya malaa'igtu waxay fadhiyaan albaabada masaajiday fadhiyaan waxay qorayaan dadka alawal falawal say u soo kala horreeyaan markii khadiibka ou yimaado waraaqahabay duubanayaan baa la yidhi markaasay khudbada dhegaysanayaan xadiiskaa marka waxaa lagu xambaaray oo lagu fasiray tabkiirka ah waxa weeye ka fa mamuulun calaa tabkiir awala saacaati saacatin min asaadisa la yidhi sidaasay macnaha waxa weeye sheegeen wa yakuunu lmuraadu bisaacati aluulaa aljus alawal min asaadisa laakiin imaamuna shaafici sideedu u dhaafayo wuxuu yidhi saacadda lixaad bilowgeeda loogama jeedee waxaa laga wadaa saacadda subaxa oo koobaad jumcada fadligaasay marka iyadu laheed laakiin hadda xadiiskani wuxuu ka hadlayaa walow yaclamuuna maa fi tahjiir degdegidda loo degdego salaadaha dhan waalmuraadu bitahjiir fii hada alxadiis altabkiiru ila asalaat waa salaadaha dhan oo loo degdego oo loo kallaho oo loo macnaha waxa weeye dhaqsadaa looga jeedaa walow yaclamuuna dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri degdegidda waxa ku sugan ilayhi lastabaqow way tartami lahaayeen waa u dhaqtami lahaayeen ilayhi ilaa maa dukira ilayhi tahjiirkii weeyi degdegiddii salaaday u kala hormari lahaayeen hadda degdegiddu macnaheedu maahan baa la yidhi istibaaq oo xagga waxa weeye xisigaa ma aha waa musaabaqadii oo aad markaad salaadda u socoto inaad ordayso lagama wadaa la yidhi waa noo imaan doontaa isagoo nabigu dhahaya tartiibha loo socdo salaadda markaad u socotaan ee istibaaqaanu waa xagga macnaho qalbiga inaad wakti hore aad timaado oo tiidi gare aad samaydo salaada wakti hore aad usoo hormarto ayaa waxa weye laga hadlayaa hadda walow yaclamuuna hadday ummaddu ogaan lahaayeen maa fi lcatama cishaha waxa ku sugan marna iyadoo catamada waxaa la yidhaahdaa de geela markay carabtu inta soo waxa weeye xareeyaan ou xiskimo markaa caano ou yeesho haddana habeenkii la maali karo marka hadda catamada waxaa laakiin looga jeedaa cishihii cishaha catama yaan lagu magacaabayna axaadiista qaari kuso axaadiis bay ku soo aroortay haddana waa lagu magacaabayaa marna waa libayaani aljawaas marna waa libayaani alafdal baa la yidhaahdaa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaha cawaysinka la iska dhihi jira cishihiyaa looga jeeda cisho geelmaalka cishaha salaadeeda fadliga ay leedahay iyo wa subxi salaada subax oo la yimaado jamaaco lagu tukado labadaa fadliga dheeraadka ay leeyihiin ilaa munaafiqiinta bisaan imaan jirine hadday ummaddu ogaan lahaayeen laatowhumaa way imaan lahaayeen labadaa salaadood walow xabwan walow kaana alityaanu xabwan imaadkoodu haba noqdo ribasho wax kale hadday xataa ku imaan waayaan xataa iyagoo ribanayo sidii qof oo waxa weeye jiis oo kal salka ku soconaya haba yimaadeen way oon imaan lahaayeen say ku awoodaan bay ku imaan lahaayeen hadda waxaa ku soo arooray cishaha catamayaan lagu magacaabin marka waxa weeye nahyigaasu nahyu taxriim ma aha waa karaahatu tansiih weeyi ruuxii cishaha yimaada xadiis kale waxaa ku soo aroor nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaba isagoo habeenkii kala bar taagnaay qofkii salaad subax yimaadana isagoo habeenkii oo dhan tukanayuu la mid yahay jamaacada qofkii subaxii uga soo qayb gala xadiidka soddon iyo sideedaad baan gelaynaa wa can abi qataada waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagu nusalli aan tukanayno maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam annagoo nabiga la tukanayna calayhi salaatu wasalaam id samica wuxuu maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam jalabata arijaali rag shanqartood kabahooda jaanqaadkooda iyo shanqartooda iyo nuuxsigoodou maqlay aswaata aswaatahum alxaasila xaala xarakaatihim weeyi rag jaqabjaqabtood ama shanqartood falamaa sallaa salaaddii markuu tukado qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa sha'nukum war arrintiinu maxay ahayd qaaluu markaasi waxay dhaheen istacjalnaa ila asalaat annaga salaad baan usoo degdegnay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam falaa tafcaluu idaa aataytum haddaad timaadaan asalaata mawdica salaad salaadda meesha lagu tukanayo fa calaykum ku dhega bisakiinati xasiloonida laazima famaa adragtum wixii aad haleeshaan ood imaam ku soo gaartaan fa salluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimuu dhammaystirta ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa can abi qataada waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagu nusallii aan tukanayno maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam annagoo nabiga la tukanayno calayhi salaatu wasalaam id waktigaas samica wuxuu nabigu maqlay jalaabata arijaali rag shanqartood rag degdegaya oo jaqafjaqaf yeerayda isagoo salaadii ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu maqlay jalaabata rijaal ragga waxa weeye rag soo socda shanqar ka yeerayd oo jaqaf jaqaf soo dadaalaya macnaha falamaa sallaa salaaddii markuu tukaday ayuu qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa sha'nukum war arrintiinu waa maxay uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintiinu waa maxay arrintiinu waa maxayoo waxa weeye waxaan maqlay xaalukum xaysu waqaca minkum aljalaba maxaa idinku dhacay buu yidhi qaaluu markaasay dhaheen istacjalnaa ila asalaa rasuulka ilaaheeyow annaga shanqarta aad naga maqlaysay oo jaqafjaqafta ah salaad baan usoo degdegaynay saas bay ahayd salaada ka gaara ka gaara ka gaara waa samaynaa annagaba waa dhacdaa bacdun minaa waxa weeye isagoo ordaya oo neeftuurka baxaya markaasuu inta salaaddii soo galow allahu akbar isagoon waxba niyeysan oo wax kala fiirso usoo ordayo war salaaddu si inaysa kuu xirmin aba laga yaabaa haddaadan salaadda shuruuddeedii ilaalin oodan si degan niyadii soo xaadirin oo aadan markaad xaadirdo niyadii si fiican waajibaadkii lagaa rabay inaad salaad tukanayso imaamkan ku xiranayso ood ma'muum tahay oo salaad duhur tukanayso masalan markaad qalbiga soo geliso sax waxa ku yihiin allahu akbar adoo taagan markaad xirato kabacdi rukuuc allahu akbar takbiir labaad ood ku rukuucayda lala yimaada laakiin siaad usoo orday haddaad iska tira allahu akbar adoo sii foorara xitaa salaada kuu xirmi mayso khatarteeday leedaha walaalayaal waa inaan cilmiga barannaa oon iska ilaalinaa waxyaabaha jahlinimada ah oo aysan salaadeenna iyo cibaadaadkeenna iyo soonkeenna iyo sekadeenna iyo xadkeenna ku ansaxaynin cilmiga haddaanaan barin barannin wax noo suurtogelaya male qaaluu waxay dhaheen asxaabtii nabigu markuu su-aashii su-aalay calayhi salaatu wasalaam istacjalnaa ila asalaad suubanaha ilaaheeyow salaad baan usoo degdegnay dheheen annaga salaad baan usoo degdegaynay shanqarta aad maqlaysay degdeg bay ahayd salaadda ka gaara baan islahayn qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam falaa tafcaluu saa ha yeelnina buu yidhi saas ha yeelinina idaa ataytum markaad timaadaan assalaata mawdica asalaad salaada meesha lagu tukanaayo horta marka hore axaadiis kalaa waxay fartay inuu u socdo si degan xadiiskaa naftiisaaba hataa nafarayaaba waaba kanba idaa ataytum markaad timaadaan oo macnaha inaad timaadaan aad doontaan idaa aradtum ay ka dhiganta asalaata mawdica asalaad salaada meesha lagu tukanayo markii aad timaadaano inaad meesha lagu tukaa soo aaddo aad u baahataan ha degdeginine fa calaykum laasima bisakiinati ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xasilooni si degan oo tartiiba oo aadan salaadda ha ku dhaaftan salaadii dhan inaad aad qalbiga ka saarto oo macno la-aan iska dhigto oo aad hawl iska qabsatona ma ahan inaad orod samaydana ma ahan si degan oo xasilooni aad jidka usii mara maxaa yeele saan kastood qaadaydo ajir baa lagu qorayaa dembi baa lagaa tirayaa darajadka ku helaysaa waxaa jidka aad maraydana ajir baa kuu socda jamaacada aad tegaydana ajir baa kuu socda fiiriya walaalayaal fadliga salaada famaa adragtum imaamkii marka waad u tagtay hal ragcaad ku soo gaartayba shayga aad ku soo gaarto la tukadou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam imaamkana meel kastoo laga soo gaaro waa looga xidhan karaa hadduu atixiyaad ku jiro hadduu rukuuc ku jiro hadduu ictidaal ku jiro hadduu meel kala marayo hadduu sujuud ku jiro meel walba ou marayo waa looga xidhan karaa salaada sida axaadiista nabiga ku cad calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad uga xidhato rukuucdoo kale isagoo rukuucsan marka waxaa sunnaha imaamku ou dareemo rukuuc isagoo ku jira ama ataxiyaadka dambe ku jira hadduu dareemo labadaas meelood sida imaamu nawowi uu ku tilmaamay qof ku soo xirana hadduu dareemo waxaa sunnaha inuu xoogaa yar u daaho sugo qofka ah baahid aan ummadana waxa weeye aan dhibaato weyn u keenayn marka waad ku soo gaartay waad niyeysatay waa la rukuucday waad xasishay kabacdi uu soo istaagay ragcadaasi way ku jirtaa kow baa lagu dhahaya famaa adragtum wixii aad haleeshaan imaamka la jirkiisa fasalluu tukada ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii kaa tagana labadii ragco ku dhaaftay imaamka intaadan ku gaarin ka hor uu sii dukadana wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimuu taam yeeshoo dhammaystirta markii imaamku salaada ka baxo wixii ku dhaafay oo kaa fakaday soo dhammaystiro kuleeyahay suubanuhu sala allahu calayhi wasalam gadaalka dhammaystiro xadiidka soddon iyo sagaalaad oo can abi qataada waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii ilaa aad iga aragtaan wa calaykum laasima alsakiinatu waalwaqaaro waalsakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru xubnu culays calaykum dusheena ha ahaato oo alsakiinatu waa mtade alwaqaaru ku cadaf calaykumna jaara majruurka ku qabar weeyaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaada gurigiisu masaajidka ku dheganaay markii salaada la aqima buu yidhi hadda aqimka markuu bilowda hore laga istaagaa xadiiskan u fiirsada markii salaada la aqimo oo salaada aqimkeedu ou dhaco buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa anigu aan ka soo baxo oo meesha maqaamka aan istaagayo imaamku istaago aan imaado ka hor yaan la istaagin aqimka goormaa la istaagaa salaada markii aqimku bilowdo maa loo istaagaa imaamu shaafici iyo waljumhuuru waxay qabaan imaamu shaafici iyo jumhuuru lculama cinda alfiraaqi min aliqaama aqimku marku dhammaado kabacdiyaa la istaagaa markii aqimku dhammaan rabo oo aqimku dhammaadaa la istaagaa imaamu maaligna marka la bilaabayuu qabaa wa fi lmuwadda anahu yaraa dalika calaa daaqati annaas fa ina minhum alhaqiil waalkhafiif abuu xaniifana wuxuu yidhi annahu yaquumu fi safi idaa qaala xaya cala asalaad markii la marayo ayuu istaagayaa fa idaa qaala qad qaamat isalaad imaamkiibaa kibaaranaya jumhuurtu laakiin waxay dhaheen laa yukabiru limaamu xataa yafruqa almu'adinu min aliqaama axmed ibnu xambal wuxuu yidhi yaquumu idaa qaala xaya cala asalaad laakiin jumhuurtu say u badan yihiin oo salafu saalixii a'immadii islaamka ay ku tageen jumhuurtoodu aqimku markuu dhammaado baa la istaaga nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii ilaa aad iga aragtaan gurigaan ka soo baxaya marka aqimku dhaco anaa markaan meesha dadka ku dujinaa soo istaago kabacdi istaaga weeye wa calaykum laasima oo ku dheganaada alsakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru xubnu culays korkeenna ha ahaato oo waxa weeye laazima ta'ani fi alxarakaat iyo wajtinaabi alcabath baa la yidhi waxaa looga jeedaa imaamu nawowi wuxuu yidhi farqi baa u dhexeeya sakiinada iyo waqaarka oo xasiloonidu waxa weeye xagga xarakada inaadan waxba ciyaaro samaynin inaadan nuuxnuuxsanin waqaarkuna waa hay-adaada sawdkaagood hoos u dhigto iltifaatku iska yaraydo xoogay xibna si degan oo khushuuc leh salaada ku tukaa looga jeeda xadiidka afartanaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay wakhtiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda an adana waxa weeye salaaddii baa la aqimay nabigu markuu yidhi ha la aqimo ilaa aqimka imaamka xukume eh mu'adinkuna aadaanka isagaa iska addimaya laakiin aqimka markii imaamku diyaar noqdo oo uu yidhaa aqim bau aqimayaa marka salaadii baa la aqimay fa sawa annaasu dadkii baa waxay simeen sufuufahum sufuuftii oo dhan baa la simay sufuufta in la simo oo laga ilaaliyo in la simo oo meel bannaan oo dhan laga ilaaliyaa sunnaa baa la yidhi meel yar oo bannaan looma yeelo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam garbaha iyo gomadaha simou dhihi jiray asxaabta ou ka simi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam meel yar mid mid ka soo horeeya ilaa laga waayaa la rabaa lugaha saa u sima markii la yidhaahdo waxaad arkee qof asagoo salaadii ku jira ayuu adigu ku fiirinayaa waa ku soo jiidayaa adoo ku fiirinayaa lugtiibuu kaasoo daba qaadayaa mar mar waxaad arkee dhowr mar baan arkay aniga ruux inta lugta qaada korka kaa saarayaba safka ha la simaa la maqlay gomadaha la isku dhajiyo dadka kula tukanayo oo garabkaaga taagan lugta kor saar laguma dhihin mogta waa qof bini aadam ah xanuun baa qaban kara marka qofka inaad dhibto masaajidka uma adan imaanin salaada iyo waxa weeye dhib ma keenayso garabka garabka ula sin ciribta ciribta gomadda gomadda ula sin oo cirbihiinu ha sinaadeen yaan mid mid ka horaynin safka qalloocan ilaahay raxmad kuma eego sidaas baa laga hadlayaa qofka safka hagaajiya waxa weeye safka simidiisu salaada oogideeday ka mid taha laakiin qofku lugta qof kale ha dul saaro laguma odhanin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abi hurayro salaadii baa la aqimay fasawa annaasu sufuufahum dadkiina waxay simeen sufuuftoodii fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigiibaa gurigiisii ka soo baxay salaada ilay guriga iyo masaajidka isku dhegan fataqadama nabigu waa hor maray meesha wuxuu istaagay imaamku istaago waktiga nabiga mixraab ma jirin walxaal huwa nabigu junubun laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wou halmaamee janaabow qabaa waa junub buu yidhi uma qaala nabiga waa ku soo dhacday salaaddii markuu u istaagay baa waxaa ku soo dhacday inuu janaabo qabo uma qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa makaanikum ilzamuu calaa makaanikum halkiina iska sii jooga waa soo mayranayaa safku sidiisa ha u taagnaaduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidiisa safku ha u taagnaado wou laabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa rajaca rasuulku wou laabtay sala allahu calayhi wasalam faiktasala wuu soo mayrtay nabigu calayhi salaatu wasalaam uma kharaja wuu soo baxay walxaal ra'suhu madaxiisu yaqduru ou dhibcayo maa'an min maa'in biyo madaxiiyo qoyan oo biyo ka dhibcayaan ilaa hadduu soo mayrtee ou nabigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam fasallaa wou dujiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam bihim asxaabtii buu tujiyey markuu soo baxay asxaabtii buu tujiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa xadiidka oo laga fahmayaa salaada aadaanka ee waxaan rabaa aqimka markii la aqimo haddaan salaada hore laga gelin mar labaad ha lagu laabto la odhan maayo maxaa yele nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigii gurigiisiiu ku laabtay waa soo mayrtay wuu soo baxay aadaan labaad ha lagu laabto ma usan dhihin intaasna saxaabtu way sugayeen casharkeenna darsigeenna kow iyo tobnaad oo kitaabkan mukhtasaru ibnu abi jimr lilimaami albukhaari caawa intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu weliyu tawfiiq ilaahay ha nagu anfaco ilaahay hana fahamsiiyo waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu